الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعين كل احترني ما جاء في حكم أرض خيبر dagaalkii khaybar iyo dhulkii khaybar laga helay xukunkiisa iyo sida loo qaybsanayo islaamka waa qaybihii la xidhiidhay awoodda iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha saddexda arrimood oo maanta muslimka lagaga xoog batay dhaqaalihiina laga haysto siyaasaddiina laga haysto awooddii milatarina laga haysto saddexdaa marka ay muslimku ku xoog badnaayeen calaf waxay heli jireen gorgortankooda siyaasadeed magangelyaday bixin jireen masaa'ilkaasaynu marayna waxaa keenaya inay nagu adkaadaan ama qaarkood aynu fahmi weynaa waxa weeye licadami tatbiiqiha tadbiiqeedii waaqicii nololeed baynaan ku haynin waaqicii nololeed ayaa maanta iska yar sida loo xaqiijiyo dadka qaarkood waa masaa'ilkan hadday la maqlaan mutacalimiinta iyo madaxda muslimiinta ka mida laba yaabayaba odhanaya waxani ma wax jiraa ma diintaa sheegtay ma caalamkuu ka suurogelayaa maanta habay nagu soo hadal qaadina jisiye iyo wixii la mida haddii laydhaa maanta iyo kharaajiyo ha la sheego dad baaba laga yaabaa inay la yaabaanba markaa shayguna dee marka la tadbiiqiyo la dhaqangeliyo ayuu fahamkiisa yeeshaa can cabdilaahi bni cumara qaale wuxuu uhi lama ftutixa khaybaru deegaankii khaybar la odhan jiray yuhuudda markii la xoreeyey sa'alat yahuudu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nimankii reer yahuudeed ee halkaa deganaa rasuulka waxay weydiisteen an yuqirahum inuu ku daayo calaa shardiga an yacmaluu inay ku shaqeeyaan cala nisfi mima kharaja minha waxaa ka soo baxaya badhkiina ay ku shaqeeyaan wixii a beerihii aan beerno naqalka iyo cinabka iyo inta ka dhaxaysaba waxaa ka soo baxeen midhaana aan kala qaybsanno soo jeedintaasay lahaayeen iyagoo dantooda eegaya rasuulkuna isagoo dantiisi iyo tawmadda islaamka eegaya waxau idhi uqirakum fiiha calaa daalik sidaasaan idinku daynayaa maashiina waa intaannu doonno laakiin maalintaannu diidna waa idinka saarayna fa kaanuu calaa daalika sidaasay ku sugnaayeen beerahaasay beeri jireen shaqaalay ka ahaayeen meeshii ay lahaayeen ilaa ilaahay kolkii hore siiyey bay ku madax adeegeenoo waa laga faramarooji wa kaana tamru timirta meesha ka soo baxdaa waxay ahayd yuqsamu cala suhmaan qoryaa lagu qaybin jiray suhmaanku waa qorigiiyo nasiibkii min nisfi khaybar khaybar kale badhkeedii muslimku lahaa wixii ka soo baxa ayaa suhmaan lagu qaybin jiray waya'khudu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alkhumus shan meelood oo meel buu nebigu qaadan jiray waxaa ka soo baxa markaa suhmaanka iyo khumuskaa iyo in xoog lagu qabsaday bay caddaynayaan wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa adcama kulla mra'atin min aswaajih oori kasta oo xaasaskiisa ka mida wuxuu biil uga dhigay min alkhumus khumuskaa khaybar laga helay mi'ata wasqin wa cishriina wasqan shaciiran miata wasqin tamran boqol awr boqol awrar boqol ratirar oo timir ah iyo labaatan ratirar oo heed ah intaana raashinbaa u isticmaalaysaan intaana waa timir iyo khudrawaad xaggii horena waxaynu ku soo marnay siddeetan halkanna boqol maxaa lagu jamcinayaa labadaasi alaysa baynahumaa tanaaqud waxay culimmadu leeyihiin waa taqriiban ugu dhowaan ayaa kaa hore u ahaa waa wax isku dhowdhowah ama waxaa la eegayaa baahida dumarka oo markay baahidoodu badatana boqol baa looga dhigayay marka kalena sideed ama waxaa la eegayay oo sideetankiiyo boqolku ay kala noqonayaan shayga daakhilka ah ee dheeftee ka soo baxa oo sanadku waxa ka soo baxaa batana boqol baa looga dhigaya sanadku yaraadana sideed siyaabahaasay shuraaxdu ku jamciyeen fa araada cumaru ikhraaja alyahuud wakhtigii dambuu cumar ibnu khadaab madaxda ahaa yuhuudda inuu mastaafuriyaa buu doonay arsala ilaa aswaaji nabiy sala allahu cala falamaa araada cumaru ikhraaja alyahuud arsala waa jawaabu lama markuu doonay inuu yuhuud ka dareeriyo jasiirata alcarab xaasaskii rasuulku cidu diro fa qaala lahunna wuxuu ku yidhi man axabba minkunna dumarkiinanta jeclaata an aqsima lahaa nakhlan inaan geedtimireed u gooyo oon u qaybiyo bikharsihaa mi'ata wasf qiyaasteedii oo boqol awrah macnaha boqol awr oo raashini geedtimireed ay ka soo bixi karaan baan u jari fa yakuunu lahaa asluhaa wa arduhaa wa maa'uha marka ooridaasi waxay yeelan doontaa geetimireedka asalkiisa dhulkiisa biyaha lagu shubo intaasaa la odhanayaa intaasoo geed dhulka ay ka baxeen biyaha iyo ceelasha adiga ayaa mas-uuliyaddeeda loo horfadhiyo ka ah dabcan ma milkiyayaan laakiin waxa ka soo baxaad yeelanaysa wa min azarci masraca beerta xaggeedana meel beera baan u jari kharsa cishriina wasqan oo markaa kharsi waa qiyaas qiyaas u dhiganta labaatan awr oo raashini meelay ka bixi karaan dad khubaraa baa jira oo gemida ama qiyaasa beeraha odhanaya intaasoo higtar raashin intaa leeg baa ka soo bixi kara haddii la beero intaasoo geetimireeda waxaa ka soo go'i karaa intaasoo timira markaa tii doonaysa dhulkaana waan u jari dhirtaana waan u jari wixeedii berigii nebiga ka heli facalnaa sidaa waannu samayn doonaa oo xagga horey la socotaayo man axabba qofka jeclaada idinka mida sidaa iyo sidaa iyo sidaa facalnaa dee waannu u samayn waman axabba xaasaskiinanta jecel an naczila inaannu u soocno oo aannu u jarno ku goonni yeelo caslintu waa soocide alladii lahaa fi lkhumus intii ay khumuskala kulahaydu kamaa huwa siduu ahaa facalnaa waannu samayn oo khumuskuna siduu ahaa de waa in la siin jiray un raashin iyo dee raashin iyadaa laga siin jiray iyo iyo timir markaa tii doonaysana dee boqolkii awr iyo labaatankii awr bay diyaaru noqon meeshii nimankii waa laga kaxaynaya muslimkiibaa ku hadhaya kii wax gaala lahaa iyo kii wax caama wax ka qaadanayaybe horena ogeysiisbuu bixiyey xadiidkaa hore sidaynu ku soo marnayoo waa ninkii meeshaa wax ku lahaayo yuhuud waa laga reedayaa la wareegbu oo waxaagii qodadee dumarkii rasuulkana cidlo umuu dirinay wuxuu yidhi haddaad doonaysaan dhirtaasaan idin jira haddii kalena raashinkii baan idin siin can anas ibni maalikin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qazaa khaybara meesha khaybar la odhan jira ayaa uu duulimaad ku qaaday oo markii hore waa tii weerar lagu qaaday gaar laga qabto horaa loo mari waayey raggii madaxdaa cuscuslaa ayaa mari waayey qalcaddu adkaatay sidaynu marar badan taariikhdeeda soo ishaarnay waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka u bushaaraynaya goobtan iyada ah waxaan u dirayaa oo colka hogaaminayo ilaahay uu noogu furi doonaa gacantiisa rajulan yuxibuhu llaahu warasuuluhu wayuxibu llaaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisuna inay jecel yihiin isaguna ilaahay iyo rasuulkaba jecel calimee buua indhuhu ka bukaayo indhihiibuu ugu tufayo waa kii lahaa miyaan la dagaalama xataa yakuunu milana jeeray ashahataanay alla yaqaan islaam oo inagoo kale aan noqdaa mayaha waxbaha ku bilaabin weerarkee la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumuri nacam geela cascas waxaa kaaga fiican qofkula inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniya hanuun baynu ku bilaabaynaa iyo dacwad iyo arrintaynu jirnaa u soconnaa dil iyo dagaalun maahee waa hanuun jihaadkana hanuunkaasaa lagu baadi doonaya almuhim sidii baa ilaahay ugu xoreeyay fa jumica asabiyu markaasaa la ururiyey addoomihii can sahl bni abi xasmata qaala qasama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khaybara nisfayn meeshaa wixii laga helay labu ka dhigay laba qaybood buu shaygii waaridkaa daakhilkaa dakhligii weynaa muslimiintu halkaa ka heleen labuu u kala jebiyey nisfan linawaa'ibihi waxaajaati wa xaajati nawaa'ibtiiyo xaajadu nawaa'ibtuna waa waxyaabaha dee ku yimaadee duruufta ah xaajaduna waa baahide waa laba macno isku dhow baahiyaha si guud dowladda islaamka ugu imanaya ayuu u dhigay wa nisfan bayna almuslimiin badhna muslimiintu idhaah loo qaybiyo mas-uulkana way u bannaan tahay mar haddaanu dee isagu ku maxafsanayn oo aanu kiishad gaara lahayn iyo akowna wax ku shubanayo inuu waxa ummadda kala reebo isagoo masaalixda caamka eegaya waayo haddii la wada qaybiyo shakhsiyaad dee loo qaybiyo dee ummaddii waxay leedahay wax badan oo duruufo ah xadiidta damaad sii caddayn doon فقسمها وحو قسمها وحو قيبية نسكا بينهم على ثمانية عشر سهما ستيدية طبان قري أيو قدقا سيدا الله قيبية ستيدية طبان كا قرينا وينو أركي دونا فردولا يدي يددك لغيني إلا كربدية بينو أركي دونا markaa shaaruba cadow wixii laga soo qaatay ayaa sidaa loogu shaheeyo oo lagu hagar baxay can nafari min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaaluu koox asxaabtii nabiga abaa laga wariyey fadakara hada alxadiida buu sheegay qaala wuxuu uhi fakaana nisfu sihaama almuslimiin badh baa wuxuu noqday sihaamtii muslimiinta macnaha meeshan wixii laga helay lix iyo soddon qaybood ahaa lix iyo toban ka mid ah dhowr iyo soddon adigu marka waynu arki doonaa tiradeed lix iyo soddonkii sideed iyo toban ka mid ah ayaa uu nebigu uga dhigay sihaam almuslimiin wasahma rasuulillaah iyo qaybtii nebiga oo qaybta nebiguna sideed iyo toban kanunbay ku jirtaa ila mujaahidiintu ka mid yihin wacazala nisfa lilmuslimiin barhkii kale sideed iyo tobankii qorina muslimiintu halkaa u dhigay dowladda islaamka dakhligeedii guud weeye limaa shay buu u dhigay yanuubuhu ku soo kordhaya ee ku imanaya min alumuur arrimaha lama filaanka ah wannawaa'i iyo duruufaha iyo baahiyaha sida wufuudda iyo masaakiinta duruufaysan iyo gurmadka degdega iyo tadaamushaha ciidanka dowlad islaam baahiyo badan bay leedahay can rijaali min asxaabi nabiy wajahaalatu saxaabiyi laa tadur ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam lamaa dahara calaa khaybar markuu ka xoog batay meeshii ninkii marxab la odhan jiray hor fadhiya khaybar la odhanaya qasamahaa calaa sittatin wa halaaiina sahma waa beerihii waa bangalooyinkii waa biyihii waa kaydkii yaallay rag khubaro ah oo beeraha iyo lacagta iyo guryaha yaqaanaa loo diray lix iyo soddon qaybood baa laga dhigay la isu dhigdhigay jamaca waa jamcaa aw jamiican dhowr siyoobood bay ku soo arooray erigey jamaca iyada oo dhan xaalaytay sihaamtaas waa jamiicatan sihaamtaas khaybar siday u dhammayd lix iyo soddon buu ka dhigay nambaris baa loo samaynaya kow laba saddex afar shan saasaa loo wadaya kullu sahmin miata sahmin ama miatu sahmin mid waliba boqol sahmi buu sii qaybsamayaa oo lix iyo soddonka waxaa lagu sii dhufanaya boqol markaa imisay noqonaysaa saddex kun iyo lix boqol oo qori bay noqonaysaa oo marka la eego inta uu usii qaybsami karo sahmi waliba waa lix iyo soddon qori buu sii noqon karaa boqol qori buu noqon karaa فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قارهانتي سيئة وللمسلمين وحا أصغنا النصف من ذلك كلابر سيدي طبعا با مجاهدين رسول كهور كعي أي قايف صدين وعزل النصف الباقية سيدي طبعا كي صاحرين وحوق الرياضي لمن نزل به عدة كسو دقيس ومن الوفود وفودة والأمور باهيها wanawaa'ib annaasi iyo duruufta dadka ah ila wufuuddii baa sooriyay u baahan yihiinoo hadyaday u baahan yihiinoo tabaabushay rabaan gobonnimadaa ku jirta iyo sharafta iyo misdaaqiyadda muslimka manaa dadku maaha dad baahanoo iyagun wax doonaya muslimku iyagaa wax caawin karo oo wax tari karo oo sharafta qaadanaya marka waxalla wixii howlee caama yimaada maxaa baahyaha lagu daboolaya nebigu taas uu diyaariyay calayhi salaatu wasalaam عن رجال من أصحاب النبي آه عن بشير بن يسار قال عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه خيبر مركو إلهي خيبر نبي سأصور هيبي سيئا مررك قار كود بالغو شاقا غنيمة له واعلموا أن آه آه سيئا لفتي سا مررك قار كود مر لغو شاقا يسألونك عن الأنفال بان دونيا قل الأنفال لله والرسول وغنيمتي غنيمتي بقى أنفال لغو شيء جماعة marka halkan dee khaybar xoog baa lagu furay ee haddana sababta oo loo leeyay nebigaa loo soo reebay waxa weeye dee isaga laftiisibaa qayb dhan ummadda u dhigay oo halkaasi ka shabahaysaa fay qasamaa calaa sittatin wa alaaiina qasman jamaca oo dhan jamca kullu sahmin miatu sahmin facazala nisfaha linawaa'ibihi wamaa yansilu bihi yaa waxa ku soo degaya nebiga ee la soo kulmaya howlo lama filaanaa jiroo u baahan mar walba in wax loo dhigo alwadiixata waalkutaybata wamaa uxiiza macahumaa inta uu dhigay baa markaa intani cayinaysaayo bedel bay ka tahay xagga hore casala nisfaha kalabarh buu dhigay dakhli xoolihii khaybar laga helay kalabarh buu halkaa dhigay alwadiixa meesha wadiixa laydhaa waalkutayba meesha laydhaa wamaa uxiiza macahumaa iyo wixii lagu daray dhul la ysla garanaya weeyo magacyaaleh waa qalcadihii iyo guryihii isku rakibnaa isku qoofalla qaybo ka mida qayb wadiixa la odhan jiray qayb kutayba qayb kaleo magacyo kalela weyn mare dhula iyagu isla garanaya wey meelaha noocaasa weeye meelaha markaasuu gaar u reebay wamaa uxiiza macahumaa iyo wixii la raaciyey wacazala nisfa alaakhara qaybtii kalena gaar buu dhigayoo faqasamaw bayna almuslimiina buu u qaybiyey ashiqa wannaaah ashiqa wannadaah wamaa uxiiza macahumaa khaybar meelii magacaa la odhan jiray shiqi iyo nadaa iyo intii kale iyagana la raaciyey ee aan magacyada markaa caankaa lahayn wa kaana sahmu rasuulillaahi qoriga nebiguna waxa uu ka tirsanaa fii maa uxiiza macahumaa inta la raaciyey labadan meelood inta labadan meelood la raaciyin buu nebiguna wax ka qaato ku tirsanaa can busheer ibni yasaar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam lama afaaa allahu calayhi khaybara markuu usoo reebay cadowgii dulmiga ku maamulayay maalkaa ilaahay ee ilaahay ka tala qaadan waayey kolkii laga soo maroojiyey qasamahaa sittatan wa alaaiina sahman facazala lilmuslimiina ashadr shadrigii waa maxay amaaniyata cashara sahman yajmacu kullu sahmin mia annabiyu macahum uu ku jiraa lahu sahmun ka sahmi axadi ummadan maamulaa kuma badsanaye qori shaqsi mujaahidiinta ka midii qoriguu leeyay intuu qaadanaya in laegunbuu nebiguna leeyay wacazala rasuulu llaahi amaaniyata cashara sahman wahuwa shadru kala badh buu soo reebo sideed iyo toban qoriah linawaa'ibi iyo wamaa yanzilu bihi waxa ku soo degayo min amri lmuslimiin mashaakilka muslimiinta baahiyahooda fakaana daalika kaasi waxa uu ahaa uu u reebay danta guud alwatiixa waalkutayba waalsalaalima wa tawaabicaha tanaa imi kale kusoo biirta salaalimtuna waa meel kale yan qalcadaha iyo beeraha iyo ayaa magacyo kale lahaa iyo guryaha iyo deegaamada ila xaafad deegaan dhan weyn salaalimtuna waa meel ka mida iyaduna tawaabicduna waa waxyaabo raaco oo lagu lifaaqay oo lagu dabashaaray wey falamaa saarat alamwaal biyadi lmuslimiin kolkii xoolahani ay noqdeen biyadi nebiyi walmuslimiin nebi maxamed gacantiisa kolkuu maalkani soo galay muslimiinta gacantoodana uu soo galay ee dee yuhuuduu ka wareegay ee hantigii muslimka uu noqday danguud iyo dan gaarba maxaa dhacay arrin kolkuu halkaa marayo lam yakun lahum cummaalun shaqaale may lahayn muslimiintu yakufuunahum camalaha oo shaqadan ka hanta muslimka beeraha u beera ka shaqeeya fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alyahuud yahuud buu nebigu u yeedhay facaamalahum wuu la heshiiyey oo facaamalahum wuu la shaqaystay oo uu shaqogeliyey marka riwaayadana waxay tilmaamaysaa isagaa u yeedhay riwaayadii horena waxay ahayd iyagaa soo jeediyey labadaba iskama hor imanayaan waa la isu geynoo soo jeedinta ayaa ay kolka hore lahaayeen iyagoo dantooda eegaya dee markii dibu eegis lagu sameeyeyna taasuu rasuulku ka aqbalo intuu u yeedhay buuhi aqbalnay caamala waxay tilmaamaysaa wixii la odhan jiray musaaqaadka waa maalik iyo caamil caamalahum fahum caamiluun walrasuulu walmu'minuuna aw almuslimuuna maalikuun iyagaa maantale saasuu kala wareejinta ilahay waa caynka marka axaadiistan uu soo celcelinayaa tafsiir bay isu yihiin oo way iscadcaddaynayaan waayo sababta yuhuud loogu daayey ayaa xadiidkanina uu caddeeyey ee looga eri waayo can mujamic ibni jaariyata alansaari wa kaana axad alquraa quraadii buu ka mid ahaa aladiina qara'uu lqur'aan qur-aanka aada u yaqaan aga quraadahayna ummadda kale way ka muuqdeenoo dee way ka fadli badanyihin dheeraad bay ka leeyihin sidaa daraaddeed ayaa hoosta looga xariiqay qaala wuxuu uhi qusimad khaybaru calaa ahli alxudaybiya khaybar waxaa loo qaybiyey qoladii reer xudaybiya sanadii lixaad bay xudaybiya ahayd tanina bila kadib unbay ahayd sanadii toddobaad bay ahayd nimankaasina niman loo abaalgodaabay noqdeen nimanka iyadoo cadowga afkiisii lagu jiro maka la ag taagan yahay nebi maxamed ku gacan qaaday waa kula dhimanaynaa ee baycadii hore islaamka tu ka dambaysay bay ku gacan qaadeen qur-aankuna waa ammaanay laqad radia allaahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه تنو يدين سود الدجي خيبرة أي يدين سود الدجي مركا غنيموين بوكو أبال مريين لو سو قدموت خيبرة ماشي لها إذا بسيح كبيبا مركا لو أبال قدمان وحلو أبال قدمان مركا إن وحي لغا هلاي laga soo qaaday khaybar laga helay iyagay ku koobantahay baa la yidhiba haddii laga tegi waayana xagga dambe aynu ku arki doonaa riwaayanku siyaadinaya waxaa lagu daray niman iyaguna islaamka daraaddii aad u soo rafaaday oo qaxoonti ku jirayoo laba jeer xabashida u qaxay oo jacfar iyo ibnu abi daalib iyo qoladiisa iyo ashcariyiintii oo iyaguna la socday qolyahaasoo ayuunbaa in kooban lagaga daray kuwaasunbaa lagu daray oo dadkii kale oo dhan ka duwanaa ahl alxudaybiya waa wakhtiga ay munaafiqiintu doonayeen inay raacaan ay yidhaahdaan halka markii la yidhi waxaa la weerarayaa khaybar ay yidhahdeen kollay dee kuwani kambalka madiina way afka la gashanayaan ergadaa badatay aan idin raacan aan idin raacan aan idin raacan ka suuratulfarxi ilaahay markaa kaga warramaya subxaana سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم ذرونا نتبعكم منافقين مركوا قنيمان الكذاب وحول الله بل نداي أن إذا رعنا أسكوا صوصوا كان نراعي يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل na raaci maysan ilaahay baa go-aan ka gaadhay cidda meeshaa maraysa inay yihiin dadka ahlu xudaybiya faqasamaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calaa amaaniyata cashara sahman wa kaana aljeyshu alfan wa khamsa mia colkii xudaybiya ama halkaa galayba wuxuu ahaa kun iyo shan boqol fiihim alaau mi'ati faris saddex boqol oo fardool ayaa ku jiray iyo kun iyo laba boqoloo lugaynaya fa acda alfaarisa sahmayni wa acda araajula sahma ninkii faraska watay laba qori baa la siiyey ninkii kale lugaynayeyna hal qori ayaa la siiyey saasuu sii qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam siddeed iyo tobankii qori waa laga yaabaa riwaayanka qaarkood inaad ku aragto kun iyo afar boqol bay ahaan kun iyo afar boqol iyo konton colkii xudaybiya galay ama aan idhaahne xaadiray marka tirooyinkan kalea lagu sii darayaa ee dee muhaajiriinta iyo qolyahaasoo hijrooday siddeed iyo toban marka qori marka la qaybiyo kun iyo labadii boqole lugaynayay min qori bay u qaatay waxaa soo hadhay lix boqol oo qori saddexdan boqole fardaha wata ayaa min laba u helay saddex boqoloo laba lagu dhuftay waa lix boqol sideed iyo tobanku waa saddex meelooda min lix boqol ah lix boqol fardoolaydiiba qaatay kun iyo labadii boqole kalena dadkii lugaynayay warkuba saasuu ku soo ururay wasababtii aynu soo maraynay marar hore inu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka faraska wata siinayay saddex qori qori isagaa iyo laba qori oo faraska ah qofka lugaynayana hal qori uu lahaa tanina waa sidee marka waxaa xadiidku uu caddeeyey labada dariiqaba inay bannaan yihiin oo mas-uulka ummaddu kolba siduu arrimaha u qiyaaso ay tahay oo miqyaaskii kolba isagoo qiyaasi karaya dhibka ummadda soo gaadhay iyo baahida maalintaa jirta labada arrimoodba wuu yeelay nebigu marna saddex qori buu siiye marna kuwanuu laba siiyey maadaama maalkii uu yahay midaan laba dhammaynayn maanta ciidda ka badan وعن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري من أعلم التابعين رضي الله عنه وحول أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا meeshii yuhuudda laga helay khaybar la odhan jiray barhkeed xoog baa lagu xoreeyey barhkeedna heshiis siday u dhacaysaa bay leeyihin culimmadu waxaa laga yaabaa bay leeyihin inuu uga jeedo uun meeshii xoog baa lagu qabtay laakiin heshiis baa ka dambeeyey heshiiskan wada shaqaysiga ah ayaa ka dambeeyey ama markii hore weerarku ku bilaabmay ilaa intii hore o dhanoo la gelayay xoog bay ku socotay markii dambey dee isdhiibeen bay heshiis u egaatay labada macnoba waalkatiibatu akaruhaa canwa meesha katiiba la idhaahdo waa meel cayiman xoog bay ahayd wa fiihaa sulxun heshiisna waa ka jira qultu limaalik waa ardayda maalik ibnu anas imaamu daari lhijra ayaa ardaydiisa mid ka midii wuxuu yidhi waxaan imaamka weydiiyey maxamed ibnu shahaab laakiin maa waayo waa sheekhiisii imaam maalik sheekhiisii weeye maxamed ibnu shahaab oo maalik ibnu anas baa ka warinaya maxamed ibnu shahaab laakiin ninka maqaalada le qult waa raawiga ka sii warinaya imaam maalik wamal katiiba waxaan ku yidhi katiibadu maxay ahayd qaala wuxuu yidhi ardu khaybar khaybar dhulkeeda wahiya arbacuuna alfa cadqin waxa ay ka koobnayd katiibadaasi afartan kun oo geetimireed ah afartan kun oo geetimireeda cidqi iyo cadqi baa kala jira cadqigu waa geedka timirta cidqiguna waa rucubtan waaweyne laalaada oo marka had iyo jeer geedku uu hawruu magoolo midho badan sii daayo wuxuu yeeshaa laan weynoo saa u laalaada kaasaa cidqi laydhaa bikasri lcayn cadqiguna waa geed afartan kun oo geed bay meeshaa katiiba laydhaa kutayba iyo katiiba labadood arkaya ayay ka koobnay macnaa wuxuu ka turjumayaa riwaayan ka soo noqonaya ee meesha sharxayaa barwaaqada meesha ka dhacday iyo badnaanteeda can ibni shihaab qaala wuxuu uhi balaqanii waxaa isoo gaadhay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama iftataxa khaybara canwatan xoog inuu ku furay aan ka helay ciddii aan ka warinayay asxaabta bacda alqitaal dagaal dabadii xoog baa lagu furay wa nasala wuu degay man nasala ciddii soo degtay oo min ahlihaa ehelkeeda ka midihi cala aljalaa'i ka bixid iyo qaxoontiba ay oggolaadeen bacda alqitaali dagaal dabadeed marka maxamed ibnu shahaab halkaa waxa uu ku iftiimiyey maqaaladiisii hore ahayd anna khaybara kaana bacduhaa canwa wa bacduhaa sulxan qayb waa la xoreeyey qaybna heshiis tii buu sii sharxay saynu horeba u qadinnay waxau idhi asxaabta waxa iga soo gaadhay dagaal dabadii inay heshiis aqbaleen markaa way isfasirayaan labadiisa maqaaladood sheekha oo kolka horena wuxuu yidhi sulxiiyo wuxuu sheegay iyo canwa xoog marka xooggii wuxuu ahaa in nimankii laga adkaado dhulkii laga xoreeyey iyaguna xal bay keeneena wada shaqaysi sulxiguna waa ka can ibni shihaab qaala waxau ihi khamasa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khaybara khaybar wuu khumuseeyey macnaha dee qaniimadii ayuu ka saaray khumuski uma qasama saa'irahaa intii khumuska ka soo hadhay wuxuu u qaybiyey calaa man shahidahaa ciddii goobjoogga ahayd waman cidna wuu ku daray qaybta qaaba canhaa ka maqnaa khaybaroo min ahli lxudaybiya oo reer xudaybiya ah heshiiskii xudaybiya ee fatxiga qur-aanku uu ku sheegay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan raggii joogay xataa khaybar aan joogin waa lagu daray ahlu taariikh marka ay daraaseeyeen waxay dhahan may badnayn dadkaa ka maqnaa jaabir ibnu cabdilaahi iyaabay qaarkood ku sheegaan qaarna shakhsiyaad kooban bay ku daraan dadka intooda kale waabay joogeenba oo markii uu nebigu baxayuu khaybar u baxayay ayuu ihi reer xudaybi unbaa meeshaa tegaya ila ilaahay baa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka muhiimadda dheeraadkee la siiyey mawaaqiftii qiimaha badnayd asxaabta ciddii qaadatay ayaa aynu halkaa ka aragnay can cumara qaala cumar binu khadaab waxau yidhi lowlaa aakhiru lmuslimiin muslimiinta aakhirkooda dambe imanaya haddaanay jirin maa futixat qaryatun magaalo lama xoreeyeen ilaa qasamtuhaa dadkun baan u qaybin lahaa kamaa qasama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama khaybar siduu nebigu khaybar u qaybiyey wuxuu qaybiyeyna kala bar buu ahaa marka cumar bnu khadaab wuxuu tilmaamayaa laba arrimood ta u horraysaa waxa weeye mas-uulka ummadda madaxweynaha u ah maalkiiyo maamulka u haya inuu go'aan arrimahan wax badan ka leeyahy siduu ilaahayba asxaabta ugu qanciyey markii bedel ay ku murmeen anfaashii qaniimada ilaahaybaa go-aankooda le iyo rasuulka markaa rasuulkaa go-aan ka gaadhaya sidaasaa mas-uulka ummaddae halkii nebiga taaganina go-aan uga gaadhaya marka magaalo kastoon xoreeyo waxaan u qaybin lahaa buui mujaahidiinta taas waa mid go-aanka inuu mas-uulku leeyahy buu muujiyey midhka labaad uu muujiyey waxa weye tudhaale inuu jiro tudhaale istaraatiijiyadda mustaqbaligaana la eegayo oo mas-uuliyiinta ummadda waajibaadka saaran bay ka mid tahay inay waxu reebaan dadka muslimiinta ka mid ee dhalan doona alajyaal alqaadima qarniyada soo socda khayraadka waddanka maalgelintiisa iyo dhulka iyo manaaficdaba haddii immika intan joogtaanidhaahno ay yidhahdaan aynu cunaynu cadayno kuwaas wax wax lagu hallayn kara maaha istaraatiijiyad male sidii nebi yuusufba calayhi salaam wakhtiga dheer uu ugu samaynaya istaraatiijiyadda dhaqaale ee dhowr iyo tobanka sano ah taasaa loo bahay marka waxaynu u tudhaynaa buuli muslimiinta soo socda ee iyo ubadkooda dhalan doona ayaa dhulkan aynu qabsannay aynu qaybo badan u dhigaynaa saa daraaddeed ayaa sawaadulciraaq meesha la ydhaha ciraaq dhulkeedii beeralayda ahaa ee ballaadhnaa wax ka bixi jireen ee nimankii bershiyanka la odhan jiray ama reer faris beeralayda u ahaa iyo mawaalidda dalka ee wuxuu ka dhigay meel waqafoo muslimku uu beerto marka waa waxyaabaha lagu daboolayo baahiyaha bulshada baahan marka waxa uu leeyahay meelaha aynu xorayno dhulkiisa waa iminka waqaf baan u daayay laakiin dadka dambaan u tudhayaa markaa haddaanan dadkaa eegayn imikuun baan u kala qaybin lahaa rasuulka sal allahu calayh wasalam qudhiisu dee waa kaa ummadda eega qayb u dhigay baabu maa jaaa fii khabari maka maka warkeedii meelaha dee masaa'ilka lagu muransayay bay ka mid ahayd ma waxay ka futixad canwa sulxa ma waxa lagu xoog baa lagu xoreeyey maka mise waxa lagu xoreeyey heshiis baa lagu furay imaamu shaafici unbaan filayaa cid badani lama socoto inta qabtaa sulux iyo heshiis baa lagu xoreeyey laakiin culimmada islaamka iyo jumhuurtu waxay u badeen xoog baa lagu xoreeyey haddii masalada marka daba socotaa waxa weeye guryaheeda ma la iibsan karaa mise lama iibsan karo marka hadday sulux lagu furay lama iibsan karo weye haddii xoog lagu furayna dee qaanimiintiibaa lahaa iyo mujaahidiintii way milkiyeenoo waa la iibin karaa weye idan imaamu axmed ibnu xambal jumhuurtaa isagoo ku jira waa ragga qaba axaadiidtana daliishanaya in xoog lagu qabtay haddana maca daalik marka uu ka jawaabaya jawaab muhmaloo guud ahaana ayuu ku jawaabay markaa xoogha lagu qabtay haddana waxa ay ahayd xaram xurmo gaara leh oo dhulka kale ka duwan sidii ama loo qaybsan jiray ama khaybar loo maamulayay tan looma maamulina waa baytullaahi alxaraam oo xurmo gaara buu leeyahay sidaa daraaddeed ayaanu nebigu u qaybinin sidii loo qaybsan jiray goobihii kale la xoreeyey ee cadowga laga qabsaday marka masaladan kolkaynu soo ururina khilaaf dheer baa ka jiro suraaxda ku arkaye inahaasaa ugu kooban sida loo furay iyo colku inta uu ahaa iyo hogaamintiisi iyo qaybta weerarka ahayd ciddii hogaamin taasi waa fii cilmi siira cilmiga siirada ayaad aada uga bogan karaysaa laakiin waynu arki doonnaa dhowr calan oo goobta marayay qaybta laga dagaalamay waxay ahayd un khaalid burwaliid dhinaciisa oo dhowr iyo labaatan nin buu ka dilay gaalada intii kale intaanay gacmaha taagin laakiin cabdiraxmaan ibn aan idhaahda abu cubayde iyo zubayr ibnu cawaam iyo dhinacuu rasuulku hogaaminayay iyo iyaga waxba laguma laynin dhinacyadaa can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam caama alfatxi sanadii sideedaad ee maka uu xoreeyey waa ramadaan bay ahayd jaaa alcabaas ibnu cabdilmualib nebi maxamed adeerkii baa yimi biabi sufyaana bni xarbi ninkii qaa'iduljeeshkaha abi sufyaan la odhan jiray ee nebigana sodonka u ahaa ilaa umu xabiibuu dhale isagoo wada ayuu keenay wada maalintaas u soo islaamiyey saaxiibkii ile niman isku loda bay ahaayeen fa aslama wuu islaamay abu sufyaan bimari dahraan buu ku islaamay soddon kilomitir bay waqooyi ka xigtaa goobtani maka hadda waxaa loo yaqaanaa jumjuum jumuum baad ku arki doontaa boodharka waa dariiqyada u baydha ilaa jumuum bay ku odhanayaan tuuladeeda markuu nebigu soddon kilomitir u soo jiro maka maru dahraan meesha berigii hore la odhan jiray uu marayo haddana magaca loo yaqaano ayuu abu sufyaan oo cabaas ba abu sufyaan wado oo nebiga u keenay halkaasuu ku islaamay sideedaa sano wixii halkaa ka horeeyey wuu ku dhilayay nebiga suti gaashaan laakiin haddana qof kolkuu islaamo alislaamu yajubu maa qablah qofku hadduu islaamo wixii hore waa ka guur looma qabsanayo waxaa loo socdun inuu islaamo kol hadduu islaamay dal iyo dunye iyo dad wixii uu lumiyey ama dilay waa laga hadhaya fa qaala lahu lcabaasu yaa rasuula allah cabaas baa wuxuu rasuul allow ina abaa sufyaana rajulun yuxibu hada alfakr ninkan abuu sufyaan waa nin jecel faanka faanka wuu yaro jecelyahay waa nin madax ahaan jirayoo midhka loo odhanayo ayaa maalkaba kaga weyn falow jacalta lahu shay-an haddaad u yar calaamadin lahayd wax ayaa fiicnaan lahayd falow jacalta lahu shay-an haddaad shay u magacaabi lahayd lakaana xasana way wanaagsanaan lahayd wax yaroo dadka uu kaga yaro duwan yahay inaad ku yaro socdaa fiicnaan lahayd si uu qalbigiisuna u sii wanaagsanaado aadna inoola safto dil istaraatiijiyad badan baa laga leeyahy ninka ummadan hogaaminaya ee intuu maka ka soo kaxeeyay intaasoo jeer madiine keenay maanta hadduu si fiican kuula safto isula kaa garab taago dee ummadoo dhan buu soo islaamin karayaa marka ninka wax yaroo lagu nabaaha jiray buuli daabacan dee waana wax jiray ahaydoo markii ay islaameen wakhtigii dambe islaamku waa waayo casى اllah an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiirun wallahu gafuur raxiim ummadda ilahay uu damac geliyoo wuxuuhi waxa laga yaabaa ilaahay u dhowya nimankaa acolaytateen inuu ilaahay kalgacal idindhex dhigo oo loo aayo markii carab oo dhammi ay ridowdeen nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam intoodii badnayd ee xijaas iyo meeshaa yare hajaro la yidhaahdo mooyaane raggii turqaday ee islaamka u hiiliyo layidhi wallaahi mar haddaynu islaamka qaadanay inaynaan dib uga noqonayn abi sufyaan iyo quraysh madaxdooda intii nasiibu yeeratay islaamtay maalintaas fatxu maka ayaa ka mid ahaa fi taariikh marka dib loogu noqdo marka qofka miisaan kale muhiimka ah ee mawaaqifta adag leh wax lagu laxid jeclaabo weeyo marka uu kula safto ayuu noqonayaa wax lagu talageli karo laxid jeclada markaas uu ka qabo cabaas ibnu cabdilmualib inuu reernimo ugu hiilinayo maahee waanu islaamka wax badan u wado qaala wuxuuhi nacam nebiguna waa ka aqbalay dabeedna rasuulku wuxuuhi man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin waman walqa silaaxa fahuwa aamin waman dakhala almasjida fahuwa aamin afartaa ogeysiis baa lagu yeedhiyoo guriga abi sufyaan ninka galaa waa aamin albaabkiisa ninka soo xidhaa ee aan dagaal u soo bixin waa aamin ninka hubka iska dhigaa waa aamin masjidka qofka galaa waa aamin ogeysiisadaasaa baxay ninkii abi sufyaan kolka arrinkiisii waa inuu madax yahay si gaara u calaamadsan can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi lamaa nazala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam mara dahraan markuu halkaa degay qaala alcabaas cabaas ibnu cabdilmualib oo colkii nebiga la socda ayaa wuxuu ihi qultu waxaan idhi macnaa isagaa naftiisa ku odhanaya wallaahi lain dakhala rasuulu llaahi maka tacnawa hadduu maanta nebigu xoog ku galo maka qabla an ya'tuuhu intaanay u imanin fayasta'minuu oo aanay amni qaadan nabadgelye intaanay qaadanin aanay u imanin iyagoo weli soo taagan hadduu ku bilaabo innahu la halaaku quraysh quraysh waa halaageeda quraysh way u dhammaanaysa wuxuu arkayaa toban kun oo ciidamo halkaa maraya calaamadoodii sito guutooyina toban kun oo ciidama meeshuu nebi maxamed ka cararay isagii abubakar iyo shakhsiyaad la socday marka dee kolkii dambena kolkuu abi sufyaan islaamay ee nebiga ay iswaajaheene warku saa ku dhammaaday meel buu nebigu yihi abi sufyaan toosi halkaa joojiyo balku hay ilaa inta ciidanku wada marayo kolkaa abi sufyaan baa mucalliq u ahaa sidaan had iyo jeer wareeyayaashu ay mucalliqa u yihiinoo markaasaa kolba guutaa soo marta kuwana maxay ahayn oo ansaar qoladaasaa laydhaa nin hebel laydhaaba horkacaya haddana guuto kalaa maraysa sidii oktoobarta ama meelaha maalmaha dadku had iyo jeer dowladuhu ay maalin bay leeyihiin maalinka laydhaa bandhiga ciidanka saasoo kale ayaa wixii oo dhammi wada mareen markii dambea wuxuu idhahda war maxaa kuwaniyo annagana na kala galay guri-oodba kumaanaan kulmin qoladanna weligayaba ismaan anaga kuwana miyay marayaa markaa waxay ahayd dhoolatusad bahayd si loo qanciyo innahu lahalaaku quraysh markaa dee muslim waa islaam waa islaam weeye nebiga xigtadiisii weeye cabaas ibnu cabdilmualib laakiin dhabdo haddana wuxuu jecel yahay inay laba arrimood ummadda isu waafaqaanoo inay islaamaan badbaadaanna halka iyagoo gaalaha dhiman lahaayeen tolkiin wuxuu jecel yahay iyagoo islaamahoo badbaaday ta uu socdo ku fikiraya waa taa ilaa qofka muslimkii wuxuu doonayaa dadku inay badbaadaan iyo dalka diinna ku badbaadaan ujeeddadu maaha in la laayo la kharaabiyo innahu lahalaaku quraysh saasaan isiri buuli dabeetana go'aamuu wadaa intaas oo musaalaxa iyo waxba hoosta ka wada fajalastu waxaan ku fadhiistay buuan fuulay calaa baqlati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam hashii nabiga nabiga hashiisii buu ka yara ammaanaystay faqultu waxaan idhi lacallii ajidu daa xaaja baqashii nabiga waxaan idhi buu idhi isagoo isqancinaya faqultu waxaan idhi lacallii waxaa laga yaabaan u dhowahay ajidu inaan helo daa xaajatin qof muraad leh ya'tii ahla maka oo reer maka u tegi kara fa yukhbiruhum u warrama bimakaani rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam halkuu nebigu soo marayo waa intaanay abi sufyaan ishelin intaanu marudahraan gaadhin aanu abi sufyaan ishelin adigu intaanu soo islaamin ninkaa ishelin buu dhaqaajiyeyoo baqashiibuu kaxaystayoo xagga magaaladu u kacayoo dabeetana wuxuui waxa laga yaabaa bal inaan qofuun helo war iga qaadoo reer maka u geeya liyahrujuu ilayhi fayasta'minuuhu si ay ugu soo baxaan nebiga oo ay u qaataan nabad fa innii la asiiru anigu waan sii soconayaa buui inuu wakhtiguna habeen yahay baa hadalka ka muuqanaya id wakhtigaa anigoo sidaa usii socda oo naftayda ugu sheekaynaya oo cid reer maka a xagga maka ka daydeeya oo markaa dee uu leeyahay isdhiiba ha dagaalaminaya idan halaagsamin id samictu kalaama abi sufyaan waa budayl bn warqa labadaa nin war ayaan iyagoo sheekaysanaya warkoodii maqlay abi sufyaan iyo budaylna waa dee madaxdii colka colaalka hogaaminayao abbaanduulayaashiio kollay waa sahanoo makay ka sokeeyaan kormeer weeye iyagoo habeennimadiibu warkoodii maqlay hadalkuna waa kan meelo dheer ka baxa fa qultu yaa abaa xandala waxaan idhi buuhi war xandala aabbihiiow fa carafa sawti waa rag is yaqaana abi sufyaan codkaygii buu gartay fa qaala abulfadl qultu nacam war kuma ila hadlay ma fadli aabbihii ilaa abulfadli waa waa cabaas oo dee waa kunyadii inankiisa ayaa lagu magacaabay haa baan ku idhi qaala maa laka fidaaka abi wa ummi maanta eraygaasi ku leeyahay waar maxaad wadaa aabbaha iyo hodayada allaha kugu furtae eraygaa qiimaha badan wuxuu ugu odhanaya dee nafta hayso furdaamin buu rabaa qultu waxaa idhi haadaa rasuulullaahi wannaas dee rasuulka ilaahay iyo ummaddiioo gurdamaya waa kuwa waxaan kuu sheegay waa lagu dul taagan yahi waa lagu hayaa waa nin dee wax garanaya qaala famal xiila dee maxaa xalabu famal xiilatu xiiladu waa ma xiiladu manaa waxa weeyaan dee saynu u badbaadnaa maxaad odhan laydee maanta isxariifin kale ma jirtee mal xiila weeye sidaynu uga badbaadnaa dee qaala wuxuu idhi soo fuul annagaa ku badbaadin fa rakiba khalfi xaggayga dambuu fuuloo baqashiibuu saaray warajaca saaxibuhu ninkii kalena wuu cararay falamaa asbaxa markii uu waa bariistay inay habeen ahayd waa taas hadawtu bihi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii baan u geeyey fa aslama halkaasuu ku islaamay horta abi sufyaan abi sufyaan halkaasuu ku islaamay qultu waxaan yaa rasuula allah ina abi sufyaan rajulun yuxibu hada alfakhra fajcal lahu shayan qaala nacam man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin waman aqlaqa calayhi daarahu fahuwa aamin waman dakhala almasjida fahuwa aamin waman alqa silaaxa fahuwa aaminna way jirta qaala wuxuu idhi fatafaraqa annaasu dadkii waxay u kala yaaceen ilaa duurihim xaafadahoodii wa ila almasjidi iyo masaajidka haasee lagu badbaadaya dee masaajidka hala galogalo intii masaajidka galaysay qaarkoodna kacbaday sii galeen qayb kalena albaabaday soo xidheen hubkiibaa la tuuray aagga waa loo cidlaynaya in yaroo koobinna waxay idhaahdeen maxamed arki kari mayno isdhiibina kari mayno way firdhaleen ka mid ahaa cikrimatu bni abi jahl beriya dambay dirqi ku yimaadeen can wahbibni ila warkii makaynu ku jirnaayey xoraynteedii iyo inay can u ahaydba halkaa ka muuqanaysa can wahbibni munabbah qaala sa'altu jaabiran jaabir bni cabdilaahi waxaan weydiiyey wuli taabicigaas hal hanimu yowma alfatxi shay-an qaala laa maalintii maka qaniimad ma la helayoo ma la qaybsaday wixii reer maka laga helay maya buui maya iyagiina waxay noqdeen kuwo uu nebigu xoreeyey sidaynu arki doonno بيت الله الحرام كنا وحنا نظمت حقوق قارة له عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فلكن رسولكم مكة قال بمعنى دونين قاله أراد أن يدخل مكة صرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخير صرح إلى تصريح واسيدي وحسيد أيو فصحي ولكوهن تيا صدح لا أصحابي هركعي الله ويركاها زبير يا أبا عبيدة يا خالد بن الوليد khaalid wakhti dhow buu soo islaamay sanadii toddobaad buu qudhiisu islaamay laakiin haddana dee takhasusaadku nebigu eegaya calayhi salaatu wasalaam qofku mabda'an xaqa amar hadduu ku qancay meeshuu ku munaasib yaa loo dhiibayaa wuu soo cabeeyey intuu joogay waxaasi ma jirtee waxaa la odhanayaa yaa ku muna iyadoo intaa rag joogay ay jireen ragga maanta uu la howlgelaya khaalid dee waxa weeye casharatul mubashariin biljanna kuwii jannada loogu bushaareeyey ayay ka mid yihiin miibuu maanta la hogaaminaya isagoo muddadaa yar islaam ahaa waayo wuxuu ka midha keenayaa buu nabigu ogaya calayhi salaatu wasalaam صرح الزبير بن العوام أي سيد أيي وأبا عبيدة بن الجراح يو خالد بن الوليد على الخيل يقو فردها صار بود لقاتية ويركب بلعبة أمر كلا قاتل وقال وحول يا أبا هريرة أبي هريرة isaga iyo cabaas iyo cali iyo ragga codka dhaadheer baahana qaybta idaacadda qaabilsan iyo warbaahinta sidii sanadii sagaalaadba cali bn abi aalib ayaa ogeysiiskii suuratu tawba qaybaheeda hore ku sugan wa adaanun min allahi wa rasuuli ila nnaasi yowma alxaji alakbar ana allaha bariiun min allahi ana allaha bariiun min almushrikiina warasuulu ogeysiisyada kooxda ummadda gaadhsiinaysa calida madax ka ah laakiin waxaa la shaqaynaya abi hurayre codbaahiyayaasha ka mid wuxuu hi ihtif bil ansaar ansaarta meesha weerarka u qayli qaala wuxuu hi uslukuu haada ariiq wadadaa mara dheh weerarka halkaa ka wada amar adag weeye falaa yashrufanna lakum axad qof idiin soo baxa ayuu jiri falaa yashrufanna yuu idiin soo bixin lakum idinka axadun qof idiinma soo baxo ilaa anamtumuuhu seexiya nin kasta oo soo baxa dhulka dhiga hebel waa la seexiyey soo maaha goor baa la seexinaya waa manaa dhulka ku dhufta wey nin kasta oo idinka hor yimaado bidhaamo reer maka ah seexiya ogeysiiskaasi kolkii u dhacay fanaadaa munaadin haddana nin kale oo la xajeclahaysaa sidii cabaas yeedhay wuxuu ihi laa quraysha bacda alyowm wala nimankaa maanta u dhammaatay ogeysiiskaasaa iyagiina sii gaadhay dee si ay isu dhiidaan faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man dakhala daaran fahuwa aamin waman alqa silaaxa fahuwa aamin qofka gurigiisa gala waa la dayn qofka hubka dhigana waa sida riwaayadanna intaasay ku dartay waa hubka kol hadduu dhiga waa aamin khalaas dad iskuma jire wacamida salaadiidu quraysh madaxdii quraysh raggii godobaysnaa waxay u way dhaqaajiyeen waxay u qasteen alkacba ta dheh fa dakhaluu lkacba kacbadii bay galeen kacbadii u xidhnayd ila kacbadu waa ilaa yowmina haada waxay leedahay gidaar dheeroo laba mitir bay dhulka ka kacsan yahay albaabkeeda sallaan bay kay doonayaan u dhigi jireen sallaankoodii yaraa bay dhigeenoo way isku gureen faqasa bihim wuu ka buuxsamay faqasa البيت به امتلأت الكعبة به كعبة يجري كبر حسنت انتو دي بوربورنا إذا وششليت بعد مال قال كبر بعد مال كان كل بدنه بعدين وين نبت قال يو طبعا الكبي اسكبوا حيه يجوا هالك كحرا مع السلام ياشي ندواك ويكترين ناش أي صورة دي وضاف النبي صلى الله عليه وسلم كعبة مركو النبي حرية ولا قد بهيس كجترين أي طواف وصلى خلف المقام maqaamu ibraahim gadaashiisa ama dabadiisuu ku tukaday markuu intii dhammaystay uma akhada wuxuu qabsaday bijanbatay ilbaab albaabka labadiisa fayaaradood ayuu saa isu taagay iyagoo gudihii ku jira ayuu halkaa ku arkay meeshiibay ku cabursanyihin waa hilayin fa kharajuu markiibay soo dareereen oo neefi ka soo booday fa baayacuu nabiya cala alislaam nebiga islaamkii ku gacan qaadeen wuxuu maanta ar soo dareera isu wada kaalaya intii laga fadhiya waay ka firdhiyay muslimka halka maxaa iga filaysaa buui de waana kan waana kanoo dee fiisaa noogu dhufanayseenoo xudaybiyaa naga celiseenoo berigii horea naga ereydeen maanta maxay idinla t waxay idhaahdeen waxaanu dee walaalka waa ninaan walaala nahay oo tol nahay oo ibnu ahin ahun kariim wabnu ahin kariim dee niiqniiqdaasay bilaabeen iyo muslaxashadaa idaabu fa antum mualaqaabu markaa nebi waan idin xoreeye dhaqaajiya markaa laba kunoo nin ayaa dulaqadii halkaa ka raaco kaga biiray colku toban buu ahaa laba kunbaa halkaa kaga biiray markii daa'if la weerarayay qaala abu daa'uud waxa uu yidhi sheekh kitaabka alifay samictu axmed bna xambal axmed ibnu xambal baan maqlay sa'alahu rajulun ninbaa weydiiyey qaala wuxuu idhi makatu can watan hiya maxoog baa lagu qabsaday maka makatu hiya iyadu canwatan futixad canwa maxoog baa lagu xoreeyey eg masalada waxay ahayd masalo muran ka jiro oo had iyo jeer hadalkeedu badan yahay oo haddii xoog lagu xoreeyey maxaa loo qaybsan waayo dhulka loo iibsan waayo wax hadalladaasaa jiray marka su-aashaasu imaamka weydiiyey qaala wuxuu idhi eesh yaduruka maa kaanat oo maxaa kaa galay waxay ti qaala wuxuu idhi fa sulxun dee haddaamaa heshiis baa lagu furay qaala laa maya heshiis laguma furin marka tii heshiiska wuu diiday tii kale ee xoog baa lagu furaydiina dee maxaa kaa galay buu ee kaa saaran macnaha iska dhex jooga ku cibaadaysa weye waa xaramkii ilaahaye marka wuxuu u janjeeraa saad ka arkayso in xoog lagu furay tii sulaxa wuu diiday laakiin mucaamaladii lagula dhaqmi jiray meel xoog lagu furay ma laha wey eesh erayga eesh ee iminka aada loo isticmaalo inuu berigaaba jiro mustacmal ahaabad halkaa ka arkaysa macnaha waxaa la soo gaabiyey bay idhahdaan ayu shayin ayu shay ayaa la soo gaabiyo eesh isu rogtay eesh yacni eesh facalta kada aya shayin bay ka dhigan eesh yaduruka maa kaanat waxa ay tahayba muxuu ku yeelayaa waxay tahay ama xooga lagu furo ama farsamo kale maxay ku yeelaysaa maxaa kaaga maqan dee baabu maa jaaa fii khabari aa'if oo nabigu markuu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam maka nimankii kale daa'if iyo halkaa deganaan jire faqiif iyo qabaa'ilkii kale ayaa iyaguna xoog iyo xirfad isbiday oo isdiibi waayo dagaal bay isu soo diyaariyeen kuwaa warkoodii baa laga sii warramaya can wahbin qaala wuxuu uhi sa'altu jaabiran jaabir ibnu cabdilaahi baan su-aal weydiiyey can sha'ni haqiifa id baayacat qabaa'ilkii reer haqiif bayca iyo heshiis islaam bay nebiga la galeen kolkii ay beecadaa gashay baan su-aal weydiiyey qaala wuxuu uhi ishtaradat cala anabiy qabaa'ilkaasi nebiga waxay shardi uga dhigeen markay islaamka qaadanayeen calaa me allaa sadaqata calayha walaa jihaada inaan sadaqana sekana lagu waajibinin jihaadna lagu waajibinin wa annahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama jaabir wuxuu nebiga maqlay bacda daalika yaquulu isagoo rasuulku leh sayatasaddaquun gadaal bay sadaqada bixin wayujaahiduun way dagaalami doonaan idaa aslamuu markay islaamaan aad buu nebigu u jeclaystay inuu ummadda soo dhoweeyo waxa uu ku gacan qaadaya heshiiskii islaamka dabeetana waxay yidhahan waanu islaamaynaay sekadana naga daah jihaadkana naga daah markaa naftii iyo laxajecladii ayaa nimanka ku adkaaday waa intaanay islaaminay gaalada ahaayeen waaye midna laydinkama doonayo eh islaama buur sidii bay ku islaameen marka nebiguna wuu sababeeye wuxuu idhi eraygani wuxuu soconayaa inuu hirgelayaa intay gaalada yihiin marka ay islaamaan dee way u taallaa muslim wixii u yaallunbaa markaana u yaalla muslim wixii u yaalla ayaa u yaalla idan halkaa waxaa ka muuqda shardiga faasidkaa inaan la aqbalayn riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan inay ku dareen salaadana oo yidhaahdeen sadaqada naga daa oo salaada naga daa oo jihaadkana naga daa marka wuxuu uhi jihaadka iyo sadaqada iyo sekada waa laydinka daayay laakiin laa khayra fii diinin laa salaata fiihi diin aan salaad lahayn socon mayso khayr ma laha taa laydinka dayn maayo marka maxaa farqiya bay leeyihin culimmadu waxay leeyihiin salaad waa caajil arrinkeeda waa degdeg markaa ay ashahaataan waa inay bilaabaan laakiin way ka yara duwan yihiin sadaqada iyo jihaadkuioo wakhti bay qaadan karaa oo sadaqadiiay dee horta waxaa lagu leeyahay uun ay waajib ku tahay un qofkii xoola leh kii aan xoolo lahayn dee waa runoo waa laga daayay ka xoolaha la laftiisana dee markaas uu soo islaamay laga bilaabo labiyo toban bilood kadib baa laga doonayaa oo iyana wakhti dheer baa ku jira jihaadkiiowna wuxuu yimaadaa uun dee beriga cadow la yshelo markaa makana daaruislaam bay noqotay dee jihaadkiina wakhtigiisii u dambeeya laakiin salaadu haddadaa uu ashahatay baa laga rabaa inuu bilaabo sidaa daraaddeed buu u kala saaro labadanna wuxuu idhi sayatasaddaquuna wayujaahiduuna ilaa aslamuu kol hadday islaamaan wakhti bay haystaane sakadana wakhtigeeda jihaadkana wakhtigiisa laakiin salaaddii hadda waa inay wadaan saasaa mansilada salaadu mar walba cibaadooyinka kale ay uga sarraysa wuxuuna ka muuqanaya halkaa tanaasuluu nebigu arkaanuislaamkii ka sameeyey maahee samaaxadda iyo jacaylka iyo lexejeclada ummadda uu u leeyay nebigu si uu islaamka ugu soo dhoweeyo oo aanu uga firdhinin waa bushaaraynti yasira walaa tucasira ummadda u fududeeya wey u fududeeya qofkuna kolkuu islaamee iimaanku qalbigiisa galo walaalihiisa kalubuu raacaya kuwa tukanaya kuwa sakada bixinaya baabun fii ikhraaji alyahuudi min jasiirati alcarab amarkaasa uu nebigu bixiyey buu u baabiyey yuhuudda in laga firdhiyo aakhir alxashri awal alxashri u dhacee oo wakhtigii nebigu ahaye jasiiradda carabta jasiiradda carabtu intay tayna waa lagu sheegi can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam awsaa bialaa markuu sii dhimanayay saddex arrimood buu dardaarmay fa qaala nebigu waxa uhi akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab gaalada ka saara shibha aljasiira alcarabiya intaan carabtu ay degaana jasiiradda weeg mushrikiintaasi markaa culimmadu waxay leeyihiin le sida baabku sheekhu yuhuud buu sheegay halkanna mushrikiin baa ku sheegan yuhuudda iyo nasaaraduba waa mushrikiin ilaan qolana waxay leedahay cusayrun ibnullaah qolana waxay leedahay masiix ibnullaah qolana ciise qolana cusayr ba ina ilaahay ku sheegaya marka ilaahay bay cid kale la simaan ahlu kitaab mushrikiina wey dardaaranka labaad wuxuu ahaa wa ajiizu lwafd wufuudda idiin imanaysa gaaliya islaamba u tabaabusheeya binaxwin wax la mida hab la mida mimaa kuntu ujiisuhum habkii aanu anba bixin jiray ee aanu sooriyeyn jiray ee aanu tabaabushayn jiray ee aanu qaabili jiray alwufuudana inaga jira waa nabigu isagoo sii dhiman uu saallaya calayhi salaatu wasalaam waa laba arrimoodoo siyaasi oo waaweyn oo midna ay la xidhiidha awoodda islaamku inay israacday dhammaystiranta xudunta iyo xaruntii islaamka mahbatulwaxy in la safeeyo midda labaadna sharafta muslimiinta inaanay raacin rasuulka ee ay sii jirto oo wafdiga si wanaagsan loo qaabilo siduu nebigu u qaabili jiray taasina waxay ka faa'iido tahay wafdigu had iyo jeer waa fariinside waana sawirqaade oo meeshaa dadka ummad u yimaadee wafdi u ahay inta ay maqalka ku qaadayaan in la eg bay muuqaalkana ku qaadayaan dhegta iyo isha labadaba waxbay ku qaadayaan saa daraaddeed baa waxa laga yaabaa wafdigaasi marka uu noqdo ile wafdigu awood buu wataa waxaa la odhanayaa waxa la timaadaan baanu ku go'aan qaadanaynaa xagga dambeaynu ku arki doonnaa qabaa'il ummadii soo dirayoo leh waxa aad noola timaadaan haddaadna qancisaan waanu qaadan marka wafdigana la qancinaya dabeetana ummadihii kulku ku noqdaabu odhanaya allah ma ummaddaanu soo arag ila sulxulxudaybiyada markuu rasuulku qaabilayay sala allahu caleyh wasalam qoladii heshiiska la qoranaysay araggii ay arkeen ayaa wuxuu keenay inay tanaasulaan wallahi ninkii afayaanka gaalada ahaa wuxuu ihi wallaahi boqortooyooyinka waaweynee reer yurub iyo reer eeraanba waan u tegayoo muxamed asxaabtiisu siday ula dhaqmayaan weligay maan aragnin boqoroo saasoo kale ay ula dhaqmayaan intaa kabrad buu duubayay oo ishiisa kabaraddu way u furnay waayo marka uu candhuuf tufo nin gacantiibay ku dhacaysa markuu weysiisanaya biyaha waa la isku wada subkaya markuu hadal leeya waa la wada dhegaysanaya markuu waxyaalaha hadla qabto waa loo kala tartamaya markaa cid u dhowaan kara maysa cid ag mari kartaa ma jirto nimankaasi ay u cabsan yihiin marka wafdigaas sawirkaasuu qaadayaa waa sida uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam bay tahay qaala bnu cabaasin waxa ihi wasakata can aaliai masaladii saddexaad wuu ka aamusay aw qaala fa unsiituha ama waa la ilowsiiyey adugu duruqu lxadii dariiqadana waxay sheegtay inuu ibnu cabaas maqaalada lahaa uhi midkii saddexaad waan ilowsiiyey waan ilaawe yidhi ama waabuu ka aamusay marka ibnu xajar yaro wadwado nimanka ka sokeeya ibnu cabaas saciid ibnu jubayr taabicigii jaliilka ahaa ee ardaygii ibnu cabaas iyo rag kale ayaa maqaalada lahaa ibnu cabaas wuu sheegay kuwaasaa ilaaway marka ilaa afar bay ku sheegaan maqaaladaas la ilaaway oo duluqa qaarkood waxay tilmaamayaan tasdexaad uu ku tilmaamay waxa uu nabigu sheegay waxa kitaabka ilaahay inuu wada u dardaarmo kitaabka ilaahay qabsada mar kale waxaa lagu sheegay inuu yidhi asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum salaada iyo waxaa addoommaha ah haysaan iska ilaaliya oo ku dadaala mar saddexaad dhuruqa qaarkood waxa ay tilmaamayaan inuu yidhi laa tattakiduu qabrii ciida qabrigayga ciidaa ku warwareegtaan sida ahlu kitaabku xabaalaha ambiyadooda ay ugu wareegaan ka dhiganina inaasaa lagu sheegay عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر لبان مغلي نبيك أوله عمر باوحي الرسول كأولانيان مغلي لأخرجن اليهود والنصارى لبدا قال والله إن كسار الدونه من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما مسلم لك تكريتك مالي ساس النبي تمنيي معنى ذو هدو سين ولا هذا ولا إن كسفين دونه جزيرة عرب in nimanka loo yaqaano yahuudda iyo kristanka marka qof muslimahu baan halkaa falaa afruku fiiha ilaa muslima muslim mooye cid kale kaga tegi maayo iyaguna aad bay u jecelyihiin inay halkaa yimaadaan oo ay ku ushiriyaan oo xuduntii iyo xaruntii islaamka suntooda ay ka faafiyaan aad bay u jecelyihiin can saciid ibni cabdilcasiis qaala wuxuu yidhi jasiirat lcarab jasiiradda carabtu maa bayna alwaadi ilaa aqsa alyaman ilaa tukhuumi alciraaq ila albaxr marka lagu soo kobo waa intaaba jasiirat alcarab macnaha shibha aljaziira alcarabiya wey intaa carabtu ay degtaaba waxay shabahaysaa jasiirad markaad maabka saa u eegto waxaad arkaysaa bad baa ku xeeran dhinaca waqooyiunbaa beriya waa kaasoo wuxuu ku yihi bayna alwaadi waadi alqura waa sacuudiga waqooyigiisa ayuu ku yaalaa nimankii reer amuud halkii laga halaagay waamuud aladiina jaabuu sakra bilwaad alwaadi waa waadi lqura halkaasaa laga soo bilaabaya xagga shamaahe waadi lqura baa laga soo bilaabay ilaa aqsa alyaman xaggana baddan cadmeed baa laga soo gaadhayaa yaman xaggeeda ilaa tukhuumi alciraaq tukhuumku markaas waa ardulciraaq ayuunbaa uu noqonayaa ciraaq dhulkeeda ama meelo magacaalho tukhuumka la odhan jiray ayaa ciraaq baa laga soo bilaabaya xaggaana baxru faris ila albaxri baddan kale cas waa min albaxri ila albaxri ila albaxri iyo ilaa waadi lqura xagga bariga waa bad koonfurta waa bad galbeedkana waa baddan dee case halkan ku dhararaneen sacuudiga dhinacan ku dhararan waqooyigana halkaasaa la gaadhaya intaa wey marka yeman baa ku jirta انت هو شبه الجزيرة العربية والنبي تمني عليه الصلاة والسلام ما كانوا كساره والله أعلم